بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم baabu sidqi waxa uu baabu yahay runta in run la sheego oo beenta laga taxadiro la iska ilaaliyo iyo runta wanaagga ay leedahay ayuu wax weyn baabu yahay can abi haabit waqiila abi saciid waqiila abilwaliid sahl ibni xunayfin waxaa laga warinaya saxaabiga loo yaqaano abi haabit waxaa kaloo la yidhi abi saciid waxaa kaloo la yidhi abilwaliid taa doontaba dhaho magaciisu waa sahl ibnu xunayf sahl ibnu xunayf weeye magaciisu wa huwa badriyun weeye waa nin beder xaadiray oo waqcaddii beder ama dagaalkii beder ka qayb galay weeyaan radia allahu canhu raaliha ka noqdo ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi man sa'ala allaha kii ilaahay weydiista tacaala koraya ashahaadata shahaado weydiista in dagaal xaqa lagu dilo bisidqin xaalay dhab ka tahay weydiisadka ilahay weydiisanayaa aanay markaa ka ahayn dheeldheel ee dhab ay ka tahay ballaqahu allahu ilahay wuxuu gaadhsiiyaa manaasir shuhadaa manaasisha iyo boosaska shuhaadada ayaa ilaahay gaadhsiiyaa waa in maata calaa firaashihi haba ku dhinto gogoshiisi gogoshiisa haba ku dhinte halka shuhadadu markaa gaadhaan iyo darajada shuhadadu ay gaadhaan ayaa ilahay gaadhsiiyaa rawaahu muslim muslim baa xadiiskan saxiix soo wariyey xadiiskan inoo tilmaamayaa qofki ilaahay subxaana wa tacaala ka barya in markaa shahaado uu helo oo waxa weeyaan shahaadaduna waxay asalkeedu waxa weeya almowtu fi qitaali alacdaa ibtiqaa'a mardaati illahi tacaala waxa weeyaan in qofka uu ku geeriyoodo qitaalka adagoo la dagaalamaayo isagoo dalbaaya ibtiqaa'a mardaati illahi tacaala ilaahay raalli ahaansho isagoo dalbaaya in la dilo oo goobtii dagaalka lagu dilo ayaa markaa shahaadada la yidhahdaa markaa qofkii weydiistay ilahay shahaado ilahay subxana watala ku dilo markaa oo geelidiisu ay noqoto waxa weeyaan goob dagaal oo gaalo lagula dagaalamaayo ajarkii shahiidkuu helaa walow gogoshiisa baa ku dhintee waata la yidhahdo khaalid ibn waliid radia allahu tacaala canhu waxaa gogoshiisu ku dhintay gurigiisuu ku dhintay markaasuu yihi u yeedha kuwii markaa fulayaasha ahaa ee dagaalka ka biqi jiray ama ka carari jiray bal u yeedha balaa arkaan jidhkayga waxaa seef iyo waran ku yaalla waxaa seef iyo waran waxaa ku yaalla iyo leeb balaad ha eegaa waa aniga haddana geridii iigu timi waxa weeyaan gurigaygii bimacnaa dagaalka nin kastoo galay aanan ku dhimanin oo aan lagu dilin ayuu tilmaamaya nin kastoo gala inaan lagu diline in la maaga in lagu dilo dee dagaalka xaalad ku jira dee nabarradan ku gaadhayena de jihaad buu ahaa dee haddii jihaad lagugu dilana fama axsanaha maxaa ka fiican wax ka fiicani ma aka may jiraan waxaana xadiis qaar ku soo aroortay yuqfaru lishahiidi kullu shay ila dayn yuqfaru lishahiid kullu shayin ila dayn waxaa weeyaan qofka shahiidka ah waa loo dhaafaa dembi kasta ama waxa weye shay kasta waxa weeya daynta mooyaane daynta mooyaane waayahay xataa xadiis qaar waxaa ku timi in markaa waxa weeyaan laga dhaafo su-aasha qabriga man rabuka wama waman nabiyuka wamaa diinuka in xitaa laga dhaafo oo axaadiis ay tilmaamayso waxa weeyaan kafaa bibaariqati suufi fitna waxaa fitno ugu filan iyo imtixaan seefta markaa waxa weyan lagu kala dhambalay ee isagoo u sabraya o adkaysanaya laba lagaga dhigay ayaa fitno ugu filan ayaa fitno ugu filan maxamed shahaadkan hadda waxaa weeye uma caqidna baabku in markaa shahaadada iyo laga warramo markaa waxa weyan dagaalka iyo xalisa laga warramo ee maqsuudku waxa weeye qofkii run sheega oo qasdigiisu waxa weeyaan dhab uu yahay in ilaahay subxaana wa tacaala qasdigiisa ku ajar siiyo niyadiisa saalixada ee wanaagsan in ilahay subxana ku ajar siiyo oo haddaad ilaahay ka barido in lagugu dilo dagaal iyo jihaad dabeetana waxa weyan geeridu guriga kugu timaado inaad markaa shuhaadada ajarkeedii yeehanayso runtaana keensanaysa inay baryadaas ilahay baryaysay dhab ahayd baryada ilahay ka baryaysay shahaado inay mid dhab ahayd ayaa keensanaysa in lagu ajar siiyo ajar markaa shahiid in lagu siiyo taa ayaa keensanaysa marka runta in lagu dadaalo ayaa marka aad iyo aad iyo aada u muhiima beentana markaa laga taxadiro beentu kolley mujtamacina meel meela maraysaa meel cid ka badbaadaysa aan la garanaynin cid un ilahay subxana wa tala naxariistii mooyaane oo ashkaal kala duwan iyadoo bahashu leehay bay waxa way saa kusoo gelaysaa markaa bahasha beenta la yidhaahdo qofka muslimkaa inuu ka taxadiraa runta waa inuu ku dadaalaa meel kastoo qadhaadh iyo arrin kastoo adag hadduu run ka sheego waa ku badbaadaya laakiin beentu waa kula go-aysaa waa yahay markaa beenta anwaacdeeda oo dhan noocay doonta ha ahaato beenta waxaa laga fasaxo keliya wax kooban oo ilaa saddex markaasa ama wax ka badnayna waxaa ka mid ah goobta dagaalka xarbiga marka lagu jiro dagaalka la gelaayo in been la sheegi karo oo adoo ku duulaya markaa waxaa weeyaan waddan inaad waddan kale inshaarto nebigana sala allahu alay wasalam waxaa uu samayn jiray wax loo yaro tawriyo oo meesha uu ku duulaayo meel aan ahayn buu inshaari jiri meesha uu ku duulaayo meel aan ahayn buu inta badan inshaari jiri allahuma mooyaane dagaalkii markaa tabuuk isagoo bil loo soo socday meel bil loo soconaya ahayd isaga waxa lagu tabuuk baynu ku duulayna wuxuu nebigu saa u samayn jiray sala allah alay wasalam inuu meel kale inshaaro waxa weeyaan xeel dagaal iyo inaan laga sii digin inaan basaasinin markaa war ka qaadin iyo wixii lamida laakiin maanta loo yaqaanay tabuuk qasatu tabuuk iyadoo bil baa loo soconaayey ninka warka ka qaaraya isagaaba daalayay dee telefoonno iyo ma jirin iyo waxa weeye isgaarsiinta casriga ahina ma jirin waxaa ugu fiicnaa la raaci jiray dee faras buu ahaa markaa ninka faras u tufuulo waxa weeye bil soconaaya isagaaba nafs ka sii baxaysaa intu markaa sii socdo markaa inay cidi ka wargudbiso taa kamuu baqaya nebig sal lla alay slam wakadalika dee ciidanka meel bil loo soconaayo isagoo ku duulaya haddii aan loo sheegin waxaa dhici karaysay inaanay diyaargarowgii loo baana diyaargarowgin wax loogu talagalay nin kastaba diyaargarowga uu ku gaarhaya meesha bisha loo soconaayo inuu diyaargarowgo ayaa si toosa loogu sheego si toosa bayada logu sheegay weeya waaye marka runta xaaladda waxa weeye xaalad markaa waxa weya dagaalka waxa weeye beenta waa la saamixaa ama sariix ha ahaato ama tarbab ha ahaato beenta waa la saamixaa xaalad labaad beenta waa la saamxaado xaalka islaaxu bayna annaas alislaaxu bayna annaas dadka marka la heshiisiinayo hadday kuu suuro geli weydo inaad been sheegto ma inaad iskale ku heshiisiiso been waad sheegi karta nebiguna wuxuu tilmaay sala allah alay wasalam qofka been awaaska inaanu ahayn alladii yuslixu bayna annaas fayanmi khayran aw yaquulu khayraa deetana khayr markaa tiirinaya ama khayr odhanaya oo haddii laba qolo isku dhacdo oo aad si aad ku heshto garan weydo oo tada qolada maalimka ka yimiyo waxay idhahdeen wax allaalii xalkaa ka dhaca anaga ka mas-uula qalad baananu gallay walaaladayana waa la heshiinayna kugumanay odhanin kuwii kalena waad u tagtay iyagana intii lagbaad ku tidhi kugumanay odhanin maxay isu imanayaan iyadoo qoladoodas leedahay qaladkii waxa weya ciddi kalaa yeelatay waxa weye waa lagaa gardarnaa waa lagu soo markaa lagu garaabay iyadoo qoladoodsaa isleh bay isu imanayaan mar haddii la iswaada la wada hadlana waxaa weeye hadalka waa furmayaadoo meel laga galo iyo weji lagaga hagaago aw yeelanaya marka xaalka islaaxu bayna annaas wax kaloo lagu heshiisana ay kuu muuqanin been waa loo sheegi karaa xaalada saddexaad waa xaala yadana iska naadira oo waxa weeye ninka iyo xaadkiisa waxyaabaha qaarkood inuu markaa midbo ka kale been u sheego waa xaalka ay markaa wax kale ku islaaxi waayaan oo uu ka boqo markaa haddii uu markaa run sheego in wax kaga yimaadaan iyadana xaadka noocaasana axaadiistu ay bannaysay inuu qofka bish laakiin inta kale waxa weeyaan beentu ma saamax maaha saamax maaha beentu waxa weeyaan waa in markaa laga taxadiraa runta waa in la laasimaa runtu iyada waxalba hagaajisa weeyaan waayo marka xadisku muxuu leeyahy nebigu sal lla ley man sa'ala allaha shahaadata bisidqin qofkii ilaahay shahaado weydiista dhabna ay ka tahay ballaqahu allahu manaasila shuhadaa ay darajaat shuhadaa ilahay wuxuu gaarhsiiyaa darajaadka qofka shahiidkaahi uu leeyahay wain maata calaa firaashihi ama ku dhinto gogashiisa firaashkuna waa firaash fidunya shahiidkuna waa shahiidu fi dunya walaakhira iyo shahiidu markaa fi dunya iyo shahiidu fi alaakhira saddexdaas yuu qaybsamaa shahiid fi dunya walaakhira waa qofkii lagu dilay goobta dagaalka lilaahina ay ka ahay lilaahina ay ka ahay shahiidu fi dunya waa qofkii goobta lagu dilay laakiin ligayri ilahi u dagaalamayay liajli ilaahi waxaan ahayn u dagaalamayey ama xamyo ha ahaato ama waxa weeyaan geesinimo ha ahaato ama xooladoon ha ahaato uxdoon ha ahaato dad kale u dagaalamayey ashahiidu fi laakhirana waa dad waxa weeyaan xadiistu ay u sheegtay inay shuhado yihiin goobtii dagaalkana aan markaa lagu dilin waxaa ka mida dadkan waa dad marka fara badan aan yarayn waxaa ka mida qofkii marka waxa weeyaan gutay kii waxa weeyaan qarqoomay kii waxa weeyaan haddii ilahay ka dhigaayo daacuunkuu dilay calooshubhankii u dhintay gabadhii markaa umusha ku dhimatay iyo dad noocaas iyagu waa shuhadaau fi alaakhira laysa laysuu shuhadaa fi dunya addunyada shuhada ma aha axkaamtii markaa shuhadana la marin maayo waa la maydhaya waa la asaya waa lagu tukanayaa waa la kanfayaa laakiin waxa weya ajar shahiid bay aakhiri leeyihin kuwaasuna marka waa shahiidu fi alaakhira baa kuna la yihahdaa وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي خالد waxaa laga warinaya oo xakiim ibn xisaam ah ilahay raaliha ka noqdo qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa albayicaani labada wax kala iibsanayaa bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin iyo doorasho maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin fain sadaqa hadday kala tagaan fain sadaqa hadday run sheegaan dheh fain sadaqa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan wixii ay iibinayeen uurika lahumaa fii baycihimaa waxaa loo barkeeya baycooda iibkooda waa loo barkeeya wain kadaba hadday been sheegaanoo wakatama ay qariyaan muxiqati barakatu baycihimaa iibkooda barakada ayaa laga qaadaa iibkooda barakada ayaa laga qaadaa muttafaqun calayhi labada qof markay wax kala iibsanayaan khiyaar bay leeyihiin oo intay goobtaa joogaan shaygii qofku waxa waa ka walaaci karaa shay baad arad baa timi ama bakhaar baa timi ama dukaan baa timi ama seeladaaba tagtay waxaad iibsatay lacagtiiba waad bixisay lacagtiiba aad bixisida lakin intaad goobtii joogto aanad ka dhaqaaqin oo aydan qofkii kala tegin waad ka walaaci kartaa waad odhan kartaa warni waan ka walaacay shaygan lacagtaydiisii xoolaha ka qaado isna waa ka walaaci karaa waran yow qiibankaasiiba mu ahayn waana ka walacay imka inaan iibiyo waxa weeyaan alaabtaydiisi iyo lacagtaadii ho maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin xadiidkaa ku daraysa ama aanu midkood dooranin oo haddii haba wada joogan idha war iibkaa miyaynu gooyinaa mise aynu ku kala noqonaa midka idha war waynu goynaynaa idha waaye waynu goynay marka haba wada joogaan iibku waa go-a iibku ayuu dhammaaday waan ka noqon lahay waaye haddaba wuxu yidhi hadday run sheegaan oo waxa ay kala iibsadeen iyo shayga ceebta uu leeyahay iyo waxa weeyaan wanaaggiisa iyo xumaantiisa ay ka warramaan oo kii lacagta in lacagtu noocay tahay iyo waxa weeyaan qiimahay leedahay iyo inay ceeb laadahay si fican uga warramo kii markaa alaabta iibinaya alaabtiisa ka warramo oo run ka sheego buurika allahumaa fii baycihima iibkoodaa loo barakeeya kii lacagta qaata lacagta ilahay u barakeeya kii alaabta qaatay ee silcada qaatayna silcadiisa ilahay u barakeeya hadday laakiin been sheegaan oo waxa weeyaan qariyaan wixii ceeba ku sugnaa shayga iyadana barkadaa beeca laga qaada iibkaas ma barkoodo waayo gaari baad iibsanaysaado markaasuu onaya gaarigaas waa kaase da iska eg adugu ceeb aad ku aragto soo saar waxaa laga yaabaa guud ahaan uu qurux badan yahay laakiin hoosta inu shan iyo lix ceebood oo qarsoon inay jiraan markaas eegtay wax arki weyda waa kaa iibsaday laba casha markaad waday buu meel walba xumaad waa tadliis ma banaana waxaas waxa weeyaan qofku shaygiisa uu iibinaya wuxuu eebi leeyahay waa inuu muujiya waa inuu muujiya ceebtaasuu leeyahay taayirkiisaa xunba ayaa markaa fiicnay waxa weeyaan haddii ilahay ka dhigaayo biraha caynka iyo caynkasta waa ka xun wixii ceeb uu leyay wa inu ka warramaa mare haddaad iibinayso oo aad ogtahay maradu inay tahay maro qolku raaga oo in badan iska taallay oo hoosta ka idlaatay waa inaad tirahdo war maradani waxaan hayey sanad iyo barh bay halkaa iska taallay haddaad sidaa ku iibsanaysa ku iibso haddaad ka tegaysana ka tag laakiin dad barh ka tunto haddaad tidhahdo waa baro lama xidhani waa kaas adiga arta bacdi ku taallo iyadoo laba sana ku ag taallay oo dabeetana toddoba casha markaa la gashtaa ama laba jeer la maydho ay kala daadanayso iibkaas baraka yeelan maayo almuhim qofka hadduu run sheego iibkii ku run sheego iibka ilahi waa barakaynaya hadduu ku been sheego ceebtiisii qaryana barakada laga qaadaya barakada ayaa laga qaadaya wuyucdeena in badanoo ka mida waxaan malaynayaa halkaasay ka xun tahay intaa soo meelood doonaya hebella waa kacay hebella waa kacay hebella waa kacay waa buyuuc aan sharcada la waafajinin buyuuc aan sharcada la waafajinin oo aan ribe laga badbaadinin oo aan waxa weeyaan iibkeedii markaa dirodoon habeen maalin ba lagu dhaaranaayo oo waa buyuuc markaa waxa weya meelo kale ka xuman marka waxa fiican in qofku intaanu waxa weye waxba iibinin iibku wuxuu bahanya marka hore barto dabeetana waxa weyan ku run sheego markaasaa ilahay subxana wataala u barakaynaya albayicaani bilkhiyaar ninka loo yaqaano xakiim ibn xizaam waa saxaabi waxaa la yidhahdaa wuxuu jiray boqol iyo labaatan sannadood boqol iyo labaatan sannadood ayuu jiray baa la yidhaahdaa lixdan wuxuu ku qaatay gaalnimadii lixdanna wuxuu ku qaatay islaamnimadii islaamnimadii ee lixdan ku qaatay khadiijatu bint khuwaylid sawja rasuulillahi sala allah alay slam baa eedda u ahay sawjaddii rasuulka oo khadiijo ah ayaa eedda ruma u ahay waxaa la yidhahdaa waxaa nin markaa maalqabeen ah oo xoolo badan leh waxaa wax kastoo gaalnimadii sameeyey oo markaa taqarub uga jeedayna islaamkana waa sameeyey marka waxaa la yidhahdaa addoommo aad u fara badan fara badan buu ayuu xoreeyey waqtiga gaalnimada markii islamnimada inti in leeg buu xoreeyey islaamnimadan inti in leeg ayuu xoreeyey baa la yidhahdaa acmaashii uu gaalnimada sameeyey wuxuu ku dadaalay wax kasta oo markaa gaalnimadii sameeyey inuu cagsigeeda islaamnimada sameeyo islaamnimada inuu sameeyo ayuu ku dadaalay cimri badanna ilahay waa nooleeyey boqol iyo labaatan sannadood baa lahay wuu jiro qaala wuxuu yihi xakiim qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasl rasulka ale wuxuu yihi albayicaani biاlkhiyaari labada wax kala iibsanaya waxay leeyihiin khiyaar iyo kala doorasho maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin fain sadaqa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan waxay kala iibsadeen iyo ceebahooda buurika lahumaa waa loo barkay fii baycimaa baycooda wain kadaba hadday markaa been sheegaan wakatama ay qariyaan oo wixii xumaana ku sugnayd ay qariyaan muxiqati barakatu baycihimaa waxaa la baabiiyaa oo laga tirtiraa barakada iibkooda iibka ay kala iibsadeen markaa laga qaadaa khiyaarkana waa khiyaaru majlis iyo khiyaaru markaa bayc iyo khiyaaru cayb khiyaaru majlis iyo khiyaaru markaa waxa weye shardin iyo khiyaaru cayb saddexdaa khiyaar bay sheegaan khiyaaru majlis waa intaa goobta la joogo inuu qofku waxa weeye khiyaar leeyahay oo saacadoodana ka noqon karo khiyaaru shardina waa inuu yidhaahdo war shaygaa waan qaatay waana markaa iska soo eegaya hadduu qanciyana waan qaato saan u qaatay hadduu qancin waayana walow ceebaya ku soo bixin hadduu i qancin waayo waa soo celinaya kii kale ka yeelaya waaya waa kaa celinaya arrin warda keenta khiyaarun waxa lanaya khiyaaru shardin khiyaaru cayb baa jiro inuu qofkii waxa weeyaan shayga uu qaatay yidhahdo haddii ceeb ku soo baxdo shayga waan iibsaday waanan qaatay haddii ceeb ku soo baxdo haddii anigu ma lihin weliba taa haddaan xitaa shardiyinba markaa ceeb aan la ogeyn ay ku soo baxdo oo khaasatan ninkan iibsanaya aanu ogeyn ay ku soo baxdo sharcan waa celin karaa ceeb aanu isagu ku ogeyn ceebtaasuna aanay kan iibsaday kaga soo darin qofkii haystay intuu haystay ay gacanta kaga timi waa celin karaa mardaa ceebtaa ku qarisay ama waxa yaanad kuba qarinin inaad ceebtaas ku sugnayd de anigu isagoo bila ceebaan iibsaday wax ceeb lamaan iibsanin iga celi khiyaaran waxa weye sharcan waa odhan karaa weeyaan baabulmuraaqaba wuxuu baabu yahay waxa loo yaqana muraaqaba muraaqabadu waa maxay waxa weeyaan waa xifdin weeyaan raqabtuhu xafidtuhu weeyaan shayga markaad xifdido raaqabtu llaha khiftu cadaabahu weeyaan dardeeda ilaahay baan markaa muraaqabeeyey ay khiftu cadaabahu weyan cadaabkiisaan ka baqay weeyaan cadaabkiisa ayaan ka baqay weeyaan marka almuraaqaba waxa weeyaan inuu qofku ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisa ilaaliyo iyo sharcigiisa uuna ka boqo cadaabkiisa cadaabkiisa inuu ka boqo ayaa muraaqaba la yidhaahdaa wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas ibni maalik raa raallah ka noqdo inakum idinku dad yahow latacmaluuna waxaad samaynaysaan acmaalan camalo ayaa samaynaysaan hiya adaqu fii acyunikum min ashacar hiya adaqu ka markaa daqiiqsan oo ka liidata oo ka daciifsan fii acyunikum indhihiina markaa loo eego min ashacar waxa weeyaan timaha waa mathalu yudrabu lilqilati lidiqati walqila dila aqalu min ashacar waxaa looga jeedaa wax aad iyo aad u yar waa tusaale loo yeelo wax yar markaa aad iyo aad u yar loo yeelo kunaa waxaanu hay nacuduhaa qaar ku tiriya waxyaabaha idinka timaha idinkala yar calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalm waqtigi rasulka waxaanu ku tiri jirnay min almuubiqaat kuwa wax halaaga baanu ku tiri jirnay rawa bukhaari bukhari baa wariye waqaala wuxuu yihi almuubiqaat almuhlikaat muubiqaatkana imam bukhaari wuxuu yihi waa muhlikaatka xadiidkan imam bukhaari wuxuu ku wariyey saxiixiisa baabu ma yutaqaa min muxaqaraati dunuub waxaa laga boqo oo dunuubta in la yeeraysta ah baabka ayuu ku wariyey waxaana markaa xadiisku inoo sheegayaa in markaa saxaabadu radi allahu tacaala canhum ciddii ka dambaysay acmaalay yaraysan jireen oo waxaway dembiye yaryar u arki jireen ama aanay dembiba u arkaynin inay saxaabadu u arkayeen wax halaaga dembiyada waxalaagee waa weyn inay u arkayeen marka الاsتikفاaف bdنb ydل عalى qilaة الxishmaة min الlahi taعaalى عalى qilaة الkhashyaةi min الlahi taعaalى qofku inuu fudaydsado dembiga oo dembiyadu gelaya la yaryaraadaan waxay ku tusinaysaa qofka cabsida alla uu ka baqaya inay yar tahay cabsida alla uu ka baqayaa inay yar tahay cagsigana kadalika weeyaano qofka markaa dembigiisu uu la weyn yahay oo cadiim la yahay isaguna wuxuu ku tusinayaa inuu qofkaas ilahay ka baqaayo inuu qofkaas ilahay ka baqaayo oo cabsida ilahay ku weyn tahay bay iyaduna ku tusinaysaa waa yahay marka waxyaabaha laga faydtana waxaa ka mida bay idhaahdeen aclamu الnaasi biاllahi taعaalى bacda اlanbiyaaءi waakmalihim waracan waashaduhum khashyatan hum asxaabu rasul اllahi sal اlla alay slam ambiyada dabadeed waxaa markaa ilaahay ugu yaqaanay dadka oo waxaa weeyaan warac ahaana ugu kaamilsanaa oo cabsida alle ugu daraa asxaabta rasuulkay ahaayeen sidaa darteed umuuro dadka kale ay fudaysanayeen dadka ka dambeeyey ayaa saxaabada waxay la ahaayeen wax waaweyn aad iyo aad ula waaweyn idan xadiisku wuxuu noo tilmaamayaa qofka dembigiisu inuusan la yaraanin qofka ilaahay ka baqaya dembiyada u ku dhacaya inay wax weyn la noqdaan wa ilaa hadduu dembiga yaraysto dee kama tegi maayo waxaa laga yaabaa deetana in markaa siduu dembigii markaa iskaga daba tegaayey waxa weeye ka amhaal aljibaal inuu hadhowtu noqdo markaa qofku inuu markaa waxa weeye dembiga markaa weynaysto oo dembiga aanu la yaraanin waxaanay culimadu yidhahdaan eegin dembigaad gala yaraantiisa waxaad eegtaa weynida kaad caasinayso dembi kastoo ilahi lagu caasin maayo dembiga dembi ugu yiyar cisyaan ma yahay ilahi lagu caasinaayo marka ha eegin dembigaaga inuu yar yahay ee waxaad eegtaa kaaad ka aad caasinayso allah ah intuu leeg yahay bale markaa dembiyada inaan la yaraysanin ee dembiyada la waaweynaysto oo qofku dunuubta uu ka boqo ayaa waxa weeyaan uu inoo tilmaamaya xadiisku waayahay can anasin radi allahu canhu qala wuxu inakum idinku la tacmaluuna anas ibn malik waa saxaabi sawmaa cidula hadlay waayo de waa taabiciintii raggii saxaabada soo gaadhay bal ka warran kuwayna maanta joogana haddii raggii maalintaa joogay lagu leeyahay acmaal aanu muhlikaadka ku tirin jiray baa yaryaraysanaysaan idinku bal raggeenna maanta jooga waxaa la filayaa cafaan allah qaala wuxu inaku idinku latacmaluuna waa camal falaysaan acmaalan acmaal ayaa camal falaysaan hiya iyadho adaqu ka jilicsan ama ka yaryar fii acyunikum indhihiina marka loo eego dembigu ma yar hadduu doono laakiin fii acyunikum marka indhihiina loo eego ayuu ka yaryahay min ashacar waxa weeyaan xabadda tinka ah iyo intay qara leeg tahay buu idinkala yaryahay kunaa nacuduha calaa cahdi rasuuli llahi sala allah alay wasalam annaguna waxaanu qaar ku tidhi waktigii rasuulka dembiga idinka marka tinka idinkala yar min almuubiqaat kuwa waxalaaga baan ku tiri jirnay rawahu albukhaari wa qaala almuubiqaatu almuhlikaat wa can abu hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaam wanaaggiisa waxaa ka mid ah inuu ka tago wixii aan khusaynin wix bilaa macnaa inu iskaga tago xadiisun xasan rawahu tirmidi wakayruhu waana xasanay culimadu xadiis xasana bay markaa ku tilmaamaan marka xusna inoo tilmaamaya qofka islaamkiisu uu fiican yahay islamka lagama wado islamka waa mid keliya waa isaga waa fiican yahay mar walba ee macnaha waxa weeyan qofka waxa weeye ku dhaqanka islaamka uu ku dhaqmayaa wanaagay wanaagsan tahay waxaa ka mid ah inuu qofku iskaga tago wax bilaa macnaa waktigiisa iyo cimrigiisa inaanu bilaa macna kaga bixin ee uu kaga baxo wax anfacaaya aakhiradiisa ama adduunkiisa ama labadaba ama labadaba anfacaaya inuu waktigiisa markaa kufa ku bixiyo ayay markaa waxa weeyaan uu xadiisku markaa inoo tilmaamaya iyo sidoo kale qofku markaa waxa weeyaan haddii waxay maalaayacn uu ka tago dee waxa weeya ilahay buu markaa muraaqabaynayaadoo axkaamtiisuu ilaalinayaadoo waxa weeyaan mar walba wuxuu ku mashquul ahaanayaa wax markaa dantiisa ah aakhiro iyo adduunyaba ayuu ku mashquul ahaanaya marka in waktiga inaga baxaayo iyo acmaasha la qabanaayo iyo xarimhay qima kuu leedahay qofku inu xisaabiyo waktigiisa baa iyadana waxa laga qaadanaya baabu اlyaqiin wالtawakul wuxuu baabuu yahay yaqiinta iyo tala saarashada ilahay la tala saaranaayo yaqiinta waxay ku fasirayaan alyaqiin huwa quwat اliimaan alyaqiin huwa quwat اliimaani wالsabaat waa iimaanka adkaantiisa iyo sugnaanshaha yaa yaqiin leeda bay yidhahdeen xataa kaana alinsaana yaraa bicaynihi maa akhbarahu maa akhbara bihi rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam min shiddati yaqiinihi falyaqiinu idan huwa habaatu wa iimaanu laysa macahu shakun biwajhi min alwujuh waxaa weeyaan yaqiintu inuu qofku waxa weeyaan iimaan iyo quwo la yimaado iimaan haabit ah uuna u arko wixii rasuulku ka warramay sala allahu alay wasalam inay hortiisa yaallaan waxay markaa yaqiintu noqonaysaa iimaan aanu shaki in yarna la soconin iimaan aanu in yarna shaki min wajhi min alwujuuh aanu la soconin atawakulla waxay leeyihiin waxa weeyaan waa samarat alyaqiin tawakulkuna waa samarat alyaqiin yaqiinta samaradeedii iyo midhaheedii weeyaan oo qofku markuu yaqiin kaamila yeesho ayaa waxa weyan tawakulkiisuna uu noqonayaa maxay mid markaa waxa weeyaan kii loo baahnaa ah waaya can jaabirin radi allahu canhu jaabir bn cabdillahi waxaa laga warinaya la raali kanoda annahu qasama maca rasuuli llahi sala allah alay slam rsulka la duulay oo dagaal u raacay qibla najad xagga markaa najad ayuu markaa duulaankuna ahaa najadna meesha oogadaha sarraysa falama qafala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkan markuu soo noqday oo dagaalkii ka soo noqday qafala macahum waa la soo noqday jaabirna rasuulkii asxaabadiisii wuu la soo noqday fa adrakathm waxaa soo haleeshay alqaa'ilatu markaa waxa weeyaan qayluuladii qayluuladu waa maxay waa hurdada markaa la socdo gelinka hore ma maalintii gelinkeeda hore la socdo waxaynu naqano waa waa yaro qayluulsanayaado in yar maa seexanaya marka waktigii duhurkii la qayluulsan jiray ayaa soo haleeshay waxay ku soo haleeshay fii waadin kasiir alcudaa waxa weeye tog dhir badan tog dhir badan bay ku soo haleeshay weliba dhirta qodaxda le ay ku badan tahay fa nasala rasuulu llahi sala allahu alay waslam rsulka waa degay wa tafaraqa annaasu dadkina way kala tageen yastadiluuna bishajar iyagoo dhirta harsanaaya dhirta iyagoo harsanaaya bay kala tafaraaruqeen oo qofba meel iska tegay qofba geed iska hartigay wanasla rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka alle wuxuu degay taxta shajaratin taxta samuratin dheh geedka marka loo yaqaano quraca ayuu harkiisa degay facallaqa bihaa sayfahu wuxuu sudhay markaa seeftiisiina geedkiibu sudhay wa nimnaa nawmatan waxaanu seexanay hurdo hadaanu saxaabadii nahay markaanu dhirtaas ka kala tagnay waanu seexanay faidaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ba rasuulku yidhaahdo yadcuuna noo yeedhaya islaya waktigaaba rasulka noo yeedhaya wa idhaa cindahu acraabiyun waaba iyadoo agtiisana uu joogo nin acraabiya nin reer miyiya fa qaala wuxuu yidhi rasuulku ina haada kaasu ikhtarada calaya sayfii wuxuu iga dhufsaday oo uu galkii ka siibay seeftaydii ikhtarada calaya sayfii wuxuu markaa dhufsado galka kala baxay seeftaydii waanaa naa'iman oga hurda fastayqadtu waan baraarugay oo waan toosay wa huwa fii yadihi saltan isagoo seeftii gacanta ku sugan tahay xaalay tahay mid markaa bilaagal ah seeftii bilaagalka ahaydna seefta bilaagali ay ninkii reermiyiga gacanta ugu sugan tahay qaala wuxuu ninkii reermiyiga ahaa man yamnacuka minii yaa i kaa diidaaya haddaan seeftaa qoorta kaga gooyan nebi maxamedow isagu nebi markaa ma qirsanaa nin mushrika oo gaala markaa wey xaalkaagu saa samaynayo marka wuxu uhi maxamed haddaan qoorta kaa gooyo yayay kaa diidaya yay kaa celinaya man yamnacuka minii qultu waxaan ku uhi allah halaatan saddex jeer uu mar walba yidhi yayga kaa celinaya ayaa nebigu mar walba wuxuu ku uhi allah walam yucaaqibhu wa jalasa ninkii dabeetana xadiiskaa fasiraysa ee seeftii waa ka dhacday dabeetana waxa weeyaan nebiguna ma ma ma ciqaabin mana dilin mana xidhin ninkiina waa iska fadhiista saddex jeer markuu waxa weye nebiga yidhi iga kaa celinaaya nebiguna mar walba yidhi allah waxa weye seeftu waa ka dhacday ruwaadka qaar ba sheegayaan jibriil markaa laqabta qabtadoo xaggaa u tuuray ninkii seeftu waa ka dhacday dabeetana waxa weeye nebigu sala allah alay wasalam waxa waxba ma ciqaabin waxna kale uma geysanin ninkiina waa iska fadhiista muttafaqun calayhi weeye xadiiskaasu bukhaariya muslim baa isku waafaqay wa fii riwaaya riwaadana sii caddaynaysa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasulka ile jirkiisa ayaanu ahayn bidaati riqaac qaswada loo yaqaano daati riqaac ayaanu la jirkiisa nebiga ahayn sanadkii lixaad bay dhacda bay yidhahan qaarkood iyo sanadkii shanaad adigoo laakiin waxa weeyaan culimada sirada qaarkood waxay tilmaamayaan inay qaswatu tabuk ka dambeysay qaswatu khaybar inay ka dambeysay qaswatu khaybar inay ka dambeysay oo waxay wakti dambe ay ahayd oo saxaabadii khaybar khaybar ka qayb galay oo abu hurayra ka mid yahay abu hurayra ka mid yahay inay waxa weyan iyadana ka qayb galeen marka ilaa sanadkii sideedaad ama sagaalaad meelaha ah ayay ku dhici doonto goortay doonto ha noqoto qaswada daatu riqaac la yidhaahdo baanu nebiga la soconay buri sala allah alayh ali wasalam fa idaa aatayna calaa shajaratin daliilatin taraknaha lirasuuli llahi sala lla ly slam markaanu nimaadno geed markaa hadh leh waxa weye rasuulkaan uga tegi jiro rasuulka baan uga tegi jir sag kanaar kale ha harhsado fa ja'a rajulun markaa rasuulkaan geed uga tagnay annaa dhintaa kalean iska tagnay fa ja'a rajulun nin baa yimi ninkaasoo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah marka dha caraabi nagu yidhi ninka caraabiga reemiyina waa noqon karaa dee muslimiinta ka mid ah mushrigna waa noqon karaa lakin hadda waxay riwaadan caddaysay ninkan inaanu muslimiinta ka mid ahay ina yahay mushrikiinta ka mid ahaa axad mushrikiinta ka mid ah acraabtii mushrikiinta ka mid inu ahaa fa ja'a rajulu nin baa yima min almushrikiin ka mid ah wa sayfu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam seeftii rasuulkuna mucallaqun bishajarati ay sudhantoo ka laalaada geedkii nebigu uu seexday fakhtaradahu waa dhufsaday seeftii oo galkiibu ka siibey seeftii buu galkii ka siibey wa qaala wuxuu yihi takhaafunii ma iga baqaysaa seeftaadi waa anigaa gacanta ku haysta adiguna waxba gacanta kuma haysatid ma iga baqaysaa qaala nebigu wuxu uhi laa may kaa biqi maayo qaala ninku wuxuu yihi faman yamnacuka minii oo yaa i kaa diidaaya maxaad iiga biiqi weydi haddaan seeftaadiba gacanta ku haysto yaa iga kaa celinaya i kaa diidaaya qaala nebigu wuxuu ku yihi allah ilahay baa i kaa diidaaya wa fii riwaayati abubakr ismaaciili fii saxiixi faqaala wuxuu yihi man yamnacuka minii riwaayadaa kale abubakr ismaaciili uu saxiixa kusoo wariyey yana waxay sheegaysaa inuu ninkii yidhi man yamnacuka minii yaa i kaa diidaaya qaala nebigu wuxu uhi sala allah alay slam allah ilahay baa i kaa diidaaya fasaqada sayfu min yadihi seeftii ayaa ka dhacday ninka gacantiisii gacantiisii ayaa ka dhacday fa akhada rasuulu llahi sala allahu alay waslm rsulka ilahi baa qaatay asayfa seeftii buu qaatay fa qaala marka halkaa waxba ka yara dhacay nuskada wax yar ba ka yara dhacay marka xagga hoose ay ku qoran tahay iyadana waa inu xaggaan ku sheegayna fa qaala nebigu wuxuu yihi ma ninkii baa yidhi man yamnacuka minii yaa i kaa diidaaya afwan waxa weeya fa akhada rasuulu llahi sal slka qaatay asayfa buu qaatay faqaala wuxuu yihi nebigu man yamnacuka minii aniga yaa kaa diidaaya ninkii seefta waa ka dhacday nebigii baa qaatay wuxuu ku yihi sidii oo kale isagana ugu jawab wuxuu ku yihi yaa i kaa diidaaya haddaba aniga de ninkii allah ma rumaysna halkii nebigu allah yidhi isagu ma odhan allah talaa waa ku caddaatay markuu nebigu yii kaa diidaya seefta seeftana gacanta ku haye qaala wuxuu ku yidhi ninkii kun khayra aakhidin waxaad noqotaa seefta mid qaada mid seef qaada kii ugu khayr leh noqo mid seef qaada kii ugu khayr lahaa ee macnaha ugu fiicnaa noqo dee hay dilin nebigu wuxuu ku yidhi sala allah alay slam atashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah seeftii gacanta kaga qabtay ee uu yihi waxa weeyaan kii seef qaada ugu khayr noqo oo hay dilin nebigu wuxuu ku yihi ma qiraysaa alle xaq lagu cabsi leeyahay mooyaan naf sulka ilahay may qiraysaa ma shahaadanaysaa qaala ninka wuxu laa ma ma shahaadanayo ma shahaadanayo saasuu yii muxuuse raaciyey walaakinii ucaahiduka anlaa uqaatilaka walaa akuna maca qawmin yuqaatiluunaka laakiin waxaan kuu ballan qaadaya ma shahaadanayo buhi hadda lakin waxaan kuu ballan qaadayaa inaanan kula dagaalamin cid kula dagaalamaysan kusoo raacin cid kula dagaalamaysana inaanan kuu soo raacin taasaan kuu ballan qaadayaa lakiin waktigan xaaligaa ma shahaadanaya buu yidhi fakhalla sabiilahu sala allahu alay wasalam nebigu sal sl wada u jiiday ninka oo iska tag bu ku yidhi hor iska tag فأtى أصxاaبه فقاaل جiئتkم من عindi khayr الناas ninkii waa tegado أصxaabtiisii iyo qolyihiisii buu utego wuxuu u yidhi waxaan idinka yimi waxaa weeya dadka ki ugu khayrka badnaa baan agtiisa idinka yimi waaya ninkaasu waxaa weeya waa ninka reer miyiga ah ee caraabiga ah magaciisa waxay yidhaahdeen qolada sira waxay dhahan dacsuur baa la odhan jiray dacsuur bay qolyaha siyarku yidhaahdaan lakiin xaafid ibn xajar wuxuu tilmaamayaa in la odhan jiray qawris ibn muxaris qawris ibn muxaris in la odhan jiray bani muxaarib qolada la yidhaahdo oo qolada daatiragac lagu duulay ah ayuu ka mid ahaa waxaanu tilmaamayaa xaafidku waxan waxay yidhahdaan qolyaha markaas siyarku ninkii waa islaamay islaamkiina waa wanaagsanaaday dad badan baana ilahay gacmiis ku hanuuniyey oo waxa weeyaan ku hanuunay sababtiisi sababtiisi dad badan baa ku soo hanuunay saasay markaa usheegay qolyaha siyarku xaafidkuna uu kaga soo noqlinaya kitaabkiisa fatxu baariga maxalushaahidka haddaynu ka leyna xadku waa maxay xadku wuxuu inoo sheegay nebiga sala allahu alayh alih wasalam yaqiintiisu halkay gaadhsan tahay say aada iyo aad iyo aad ugu tukrayso oo waa la dareemi karayaa nin iska hurda oo seeftiis intaan laga saaray la isla dul taagay ama qorigiis intaan laga qaaday waxa weeyaan la cabeeyey deetana la iska dul taagay xaalkiis utuu noqonaayo xaalkiis utuu noqonayo waa wax la dareemi karo qofku tasawuri kara weeyaan rasuulu llahi maxamed sala allahu alayh ala wasalam in yarna shiddo ma gelin arrinkaas waxaanu ku yidhi ilaahay ma iga diidaayo markii waxa weeya ninkii seeftii ka dhacdayna ee nebigu sala la alay slam isagu seeftii qaatayna saxaabada qaarkood baa doonay ninkii markaa hadidaan oo markaa la dagaalamaan oo dilaan iska daayay bu nebigu waana cafiya o iska sii daayay waa iska saamahay wadaas ka baxa callaaliya wax loo sheegtay ma jiro halkan waxaa ku sugan dulqaadka nebiga sala allahu alayh ala wasalam si u xeel dheeraa iyo dacwadda qaabka uu u waday siday ahayd oo waxa weeya ninkaa markaa dee seefta galka uga saaray ee u hanjabay ee waxa weeyaan inuu dilo ku sigtay waxa weeya kama argudanin mana canaananin mana xidhin wax kalena kuma odhanin ma islaamaysaa bu ku yidhi maya markuu yidhi haba kuma khasmine waxaad or iska teg bu ku yidhi wanaaggii uu galay nebigu sala allahu alay wasalam waxay markaa sababtay inuu ninkii markaa nebiga jeclaa sala la alay slam ou yidhaahdo waxaan idinka yimi dadka kii ugu khayrka badnaa taasuna ay tahay ta u sababtay insha allah inuu markaa islaamo islaamo markaa in nebiga sala allah alay wasalam aragtidiisu say u fogayd iyo meeshuu wax ka eegaayo inaanay meel dhow ahayn ayaa waxaa weeya tilmaamaysa qof kasta oo doonaya inu wax sheego ama waxaweya daaci noqdo ama inuu islamka wax u taro isagana waxaa loo baahan yahay inuu rasuulka ilahi ku diro sala allah alay wasalam oo waxa weeya nadarkiisu iyo umuuraha waxa weeya dhib dambeed maxaa ka iman kara inuu eego waxa markaa ku hor yaallo keliya aanad ku xisaabtamin ee cawaaqib alumuur inuu qofku dib u eego ayaa waxa weeyan iyadana qaadanaya almuhim hadda waxaynu u tilmaamaynaa waxa weeye inuu qofku ku kalsoonaado naftiisa iyo diintiisa inuu ku kalsoonaado oo waxa weye wax argagixiyaya wax iscisixiya aanay imanin oo mashaakilaadka iyo isbedelada dhacaaya inaanay qofka dhaqdhaqaajinin dabaylu inaanay ruxin qofka muslimka ah ee ilaahay subxana wa taala ku xidhan dabayluhu inaanay ruxin ee ahaado waxa weeye kaljibaal sida buuruhu u sugan yihiin inuu isaga sugnaado una yaqiinsanaado wax kasta oo waxa weeyaan dhacaya inay biqadar illaahi wa iraadati ay ku dhacayaan wixii isaga la gudboonuun mar walba sharcadu ay markaa u banaynayso ama sharcadu ay markaa amrayso un isagun la yimaado laakiin tacaaqubka umuuraha iyo isbedbedelka inaanu isagu odhanin maxay sana u dhacdo sana udhacdo sana u dhacday leanna waxa weye umuraha isaga gacanta kuma hayo umuraha isaga gacanta kuma hayo isaga waxay sabaat iyo sugnaasho iyo kalsooniin nafta ku qabo ayaa waxa weye loo baahan yahay taasaanu kaga badbaadayaa waxa weye fitanka iyo waxyaabaha badan ee dhalacaaya aan marku celino can jaabirin radi allahu canhu jaabir waxaa laga warahay raalli ha ka noqdo annahu gazaa maca rasuuli illahi sala allahu alay waslam inuu duulay rasuulka ila jirkiisa qibala najad xagga najad ayuu la duulay falama qafala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam markuu rasuulka ilahi soo noqday qafala macahum waa la soo noqday jaabir nebiga iyo saxaabadiisiibu la soo noqday faatrakahum faadrakadhum alqaa'ilatu waxaa soo haleeshay waktigii qayluulada qaala yaqiilu qaylan wa qayluulatan qaala yaqiilu qaylan wa qayluulatan waxa weeye naama waxa weye nisfa nahaar nisfa nahaar waa inuu qofku maalinta kala berhkeeda inuu markaa seexdo saasay qolyaha markaa luuqadu tilmaamaya qayluula waa maalinta markaa nisfigeeda ama gelinkeeda hore qaarna gelinka hore sheega qaarna nisfa nahaar ba sheegaya sida markaa misbax muniirka o kale waxa weeye naama nisfa nahaari ba odhanaya maalinta kala barhkeedii ayuu seexday taasaa qayluula la yidhahdaa markaa maalinta maalin weynti ama waa maalin barhkii ama waa hargalmadii ayaa waxa weeya soo haleeshay waxay ku soo haleeshay fii waadin kasiir alcudaa waadi dhir badan leh dhirta weliba qodaxda leh fanasla rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rasul ilahi waa degay watafaraqa naasu dadkay ka kala tag tageen yastadiluuna bishajari oo dhira harsanaaya wanasla rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rasul ilahi wuxuu ku degay taxta samuratin geed quraca hoosteed facallaqa biha sayfahu seeftiisii ayuu gaadkiisu dhay wa nimnaa nawmatan waxaanu seexanay hurdo faidaa rasuulu الlahi salى الlah slm rasuulka yidhaahdo yadcuuna noo yeedhaya la waktigaaba rasuulka noo yeedhaya waidaa cindahu acraabiyun waaba yadh agta u ahaaday nin acraabiya waxaynu magciisa ku sheegnay qawrit ibnu xaaris fa qaala wuxuu yidhi ina haadaa kaasu nebiga odhanaya ina haadaa kaasu ikhtarada calaya waa iga dhufsaday sayfii seefteediiu markaa dhufsaday mana galka siibay ihtiraadku seeftu galkasaa looga siibay waayahay wa ana naa'im anigoo hurda fastayqadtu waan baraarugay wa huwa fii yaddii iyadoo seeftu gacanta ugu sugan tahay saltan iyadoo bilaa gal ah sultan iyo saltan labada xune waa bannaan tahay qaala wuxuuhi ninkii man yamnacuka minii ay kaa diidaya qultu waxaan ku idhi allah ilahay baa i kaa diidaya halaa saddex jeer walam yucaaqibhu nebigu muu canaananin wa jalasa ninkii wa iska fadhiistay ana seefti baa ka dhacdo dana wa iska fadhiistay muttafaqun aleyh wa fii riwaayati qaala jaabirun jaabir wuxu uhi kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasulka jirkiisa ayaanu ahayn data data riqaaca qaswada loo yaqana data riqaaca data riqaaca waxaa loogu bixiyey dhowr sababood bay sheegeen waxay yidhahdeen nebiga saxaabadu markay markaa safar soo galeen khaasatan saxaabada kabiiba ka googo-ay dabeetana maryo yaryar bay adimada ku xidheen bacadka iyo qodxa ka celisa saasaa daata riqaac loogu bixiyey waxaa kaloo la yidhi meesha ay ka dhacday oo buur ahayd ayaa waxaa la dhagxaan isku jirto oo madow iyo caddaan isku jirto aad mooddo barabaro maryo kala midaba aad mooddo ayaa markaa ay buurtu lahayd oo dabeetana buurta markaa daata riqaaca la odhan jiray dabeetana qaswadii markay mesha ka dhacday ba saa loogu bixiyey adugu aqaawiil kalena way sheegeen qaswadaatu riqaac baanu markaa nabiga la jirkiisa ahayn oo fa idaa atayna markuu nimaadno calaa shajaratin geeloo daliilatin hadle taraknaha waa uga tagi jiray rasuulu llahi sala allah alay slam markaa waa uga tagnoo geelitan hadha nimi baanu kan rasuul ka harhsado isagu dabeetna waa ka tagnay nab fa ja'a rajulu nin baa yimi min alara min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah wuxuu yimi wa sayfu alxaala sayfu rasuuli llahi sala allah alay slam sayfti rasuulkuna mucallaqun bishajarati ay geedda ka laalaado geedkii nebigu seexday iyaduna ay sudhan tahay faاkhtaradahu waa siibay ninkii seeftu gal ka siibay faqala wuxuu takhaafunii ma iga baqaysaa qaala laa kaa baqi maay nebigu uri qaala wuxuu man yamnacuka minii yaa ii kaa diidaya qaala allah ilahay baa ii kaa diidaya buu yuri wa fii riwaayati abu bakr ismaaciili fii saxiixihi faqala wuxu uhi man yamnacuka minii yaa ii kaa diidaya qaala nebigu wuxuu kuhi allah ilahay baa ii kaa diidaya fasaqada sayfu seeftu waa ka dhacday miyaddii gacantii ka dhacday fa akhada waa qaaday rasuulu llahi sala la alay sl asayfa buu qaaday seeftii buu qaaday faqaala wuxuu nabigu ku yidhi marka waa intaan ku dhex dhicin markaa waxa weeyaan nuskadiina ka dhacday waxaanay tahay marka inuu nabiguna yidhi ai kaa diidaya aniga man yamnacuka minii oo u yihi maya waxa weeyaan kun khayra aakhidin mid seef qaada ka ugu khayr kale noqo ka ugu khayr kale waxa weeye noqo dabadeetana nebigu wuxuu yihi faqaala tashhad an laa ilaha illa allah wa ani rasuulu llah ma qiraysaa allah iyo rasul ma qiraysaa ma shahaadanaysaa ma islaamaysaa qaala laa walaakini ucaahiduka anlaa uqaatila walaa akuna maca qowmin yuqaatiluunaka maya hadda ma islaamaaye laakiin waxaan kuu ballan qaadaya laba shay oo kale ah inaan hortaan weligay kula dagaalamin cid kula dagaalamaysa inaan kuusoo raacin fakhallaa sabiilah nebigu waa dadisuu sii daayey faataa asxaabaha buu u tegey faqaala ji'tukum min cindi khayr innaas war waxaan idinka yimi dadka kii ugu khayrka badnaa baan agtiisa idinka yimi sidaas ayaa waxa way dhacday qawluhu faqafala ay rajaca weeye waa soo noqday alcudaah ashajar waa dhirta aladii taasoo lahu shawkun qorxi u sugan tahay wa samuratuna bifatxi siini wa dami lmiimi ashajaratu min adalxi wahiya alcidaamu waa shajarada markaa dalxa ka mida waana tawaaweyn oo min shajar alcudaa dhirta qodaxda kuwooda waaweyn dhirta qodaxda leh kuwooda waaweyn quracay ku fasira hadii hore culamada ka qurac kufasiraya waayay wakhtarada sayfa ay sal lahu weeyaan qalkiibuu ka siibay wahuwa fii yadi saltan ay masluulan mid bilaa gala xaalay tahay wahuwa bifatxi saali wa damiha sultan iyo saltan ayuu leeyahay labadaba waxa weeyaan waa la odhan karaa weeyaan waaya wallahu aclam subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka atub ilayka sala allahuma alaa nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi waslm